siyaasiyiinta waxaan rabnaa inaan midowno oo aan soomaali mid ka dhigno inaan midowno oo tiirka diinka islaamka la adkeeya la rabaa ani waxaan idiin fadhiyaa golaha wasiiraha golaha wasiirada markii waxaa la qaybsani qaybtii north eastern haddii la waayo aadan barra ha la weydiiyo runta wadaa an fadhiya shaha la cabaayo markaan shaha dhammeeyo wax umaan ka soo qaadan kibaki baan shaha la cabay korontadii gaarasaan ka soo qaaday korontadii gaarasa ma sax maho haddana keenaan oo u sheeg intayaan ka noqonno madaxweyne ruuto telefoon aan u dhufanayna shir degdega waa inaan noo yeelo annaka madaxda soomaaliya anigaan hogaaminaayo iyo kaynaan iyo embiyaasha guddi aan dhahna madaxweyne arrinka korontada wajeer way soo noqotay way sii noqotay madaxweyne kastaa wuu ballan qaaday waxaan rabnaa adaa hadda walaalkaana eh adigaana xoraysay hooyooyinka inta ramadaanka la gaarin ka xoreey korontada wajeer taa waa mas-uuliyad aan iyo qaada maanta aniga meelaha ayaa laisku xamanin meelaha ayaa laisku xamanin wajeer hadda uma baahna korontada gaarsi in la soo jiido wajeer qorraxdaa laga soo saari karaa koronto samin arkin meel la yidhahda raya oo gaaris korontada qorraxda laga soo saaro oo afrika ugu weyn ayaa meesha ku taallaa fifty five megawatts korontada gaaris waxaa la aadiyaa nairobi uhuru waa haddana ag fadhiisa jaah la cabay jaamacaddii ugu horreysaan keena gaaris gaarisa university carurtiina ma dhigtaan soo ma dhigtaan rag badanna aniga keenaani rag badanna rag badanna shaqa waan qornay kibaaki baan shaah la camnay toddoba kursi baan keennay baarlamaanka ceellaasaan keennay wajeer labaan keennay ceellaas iyo iyo tarbaj gaarisa waxaan keennay lagdheera iyo barambaraha mandheerana saddex ay heleen shii kibaaki ma shaqeeye mise ma shaqeeye kibaaki aan gashaah la cabnay toddoba kursi aan ka keennay hadda waxaa noo dhiman tii wajeer sow waxaana madaxweyne rutoona waanta shalay madaxweyne rutoona waanta shalay cadowna wuu ogyahay kenyaana wuu ogi talada kenya markii la tashan waa inaad bimayso saankaada uu sax yahay ilaahay aad tala saarato markaasay hagaagii sooma marka odayaasha dhaqanka oo maanta uu ka mid yahay walaalka annaga horta waa u ducaynaynaa